tababaryo waayigelin ka saabsan ahdiga xuquuqda dadka naafada kaas oo ay ku qayb galeen danayaalka shal dunga dowladda yanle kadaafuri magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose danayaalka shal dunga dowladda ee tababarka ku qayb galay yaha ay mas-uuliyiin ku dareerta wasaaradaha caafimaadka walbarashada amniga iyo arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda haweenkii xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwe cadar cabdulaahi ismaaciil yana daafuurtay tababarka ka saabsanaya hadiga xuquuqda dadka naafada e misbanaarkeenna wuxuu ku saabsan yahay oon halkan ka daahfurayna qorshaha dadka baahiyaha gaarka a qabo sida ay uga qayb qaadan lahaayeen shaqooyinka kala duwan ee dowladda maanta halkan waxaa fadhiya waxaa weeye dhammaan wasaaradaha aan wada shaqaynta leenahay sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda amniga wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxay ahayday guddiyada kala duwan ee ka jira maxay ahayday ee jubbaland waxaa kaloo fadhiya booliiskii oon asagana si dhow u wada shaqayna iyo bulshada rayidka barnaamijkan maanta aan wasaaraddu ay qabanaysa sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka dadka baahiyaha gaarka a qabo waxaan rabnaa wasaarad walba oo ka mid ah wasaaradaha jubbaland in ay aragto maanta waxaa laisugu kiinkeenay in wasaaraduhu ay u yeeraan dadka baahiyaha gaarka a qabo cid alle ciddii shaqo qaban karta oo dadkaas ah in wasaaradaha lagu meeleeyo qofka fiyow oo lugaha qaba keliya wasaaradaha inaysan shaqaalaynin oo dadka baahiyaha gaarka a qaba ay u yeeraan oo la shaqaalaysiiyo waxbarashadoo kaleeta in la fiiriyo dadka waxbaran kara oo baahiyaha gaarka a qaba in fursadoodana la hormariyo oo aanan dib loo dhigin mashruucaan maanta socda oon dhowrkan beri aan isla joogi doonno wuxuu ku saabsanaan doonaa arrintaas in arrintaas in ay arrintaas aad qayb ka noqotaan oo aad maxay ahayd la wada ogaado oo waxaa la rabaa haddii ala yidhaahdo aan la diwaangeliyo dadka shaqayn kara oo dadka naafada ah si loogu meeleeyo wasaaradaha voluntary ay ku joogayaan qofka fiyo wuxuu ku jooga ay ku joogayaan ma doonayna wixii hadda ka dambeeya in dadka baahiyaha gaarka a qaba ee baahidooda guryahooda la joogaan inaan guryaha ka soo saarno oo wixii ay qabsan karaan ay qabsadaan ninka lugaha ka ah naafada oo qalinkana ku shaqayn kara maskaxdiisana fiyowda waa inuu shaqo helaa midka maxay ahayday dhagahala oo wax arki kara waa inuu shaqeeyaa midka indhahala oo wax maqli kara waa inuu shaqeeyaa arrintaasaan u fadhinaa meesha wasaaradihii kala duwanaa oo dadkaasi ay xaqa u lahaayeenna maanta waan wada dhannahay waxaan rabaa haddii ala yidhaahdo inaan isu naxariisanno oo ilaahay subxaana wa tacaalaa adiga laguma waayin inaad maaragtay aada lugo iyo gacmo iyo indho iyo fiyoobaan yeelata laakiin camal tus waaye inteenna kale inaan u naxariisanno dadka naafada ah aniga waxaan dhisay ururka naafada jubbaland ayagoo marka hore ururo ururo ahaa maanta hal urur waayo ururka naafada jubbaland marka saa darteed in shirirka looga yeedho in maxay ahayde xafiisyadooda la tago xafiis ay leeyihiin baahiyahooda la ogaado waxaa aad noola shaqayso oo u mahad celinayaa waxaa weeye wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka waxaan u keennay wasaaradda cadaaladdana waxaa waaye inay cadaalad helaan dadka naafada ah tababarkii wacyiga ka saabsan ahadiga xuquuqda dadka naafade ee lakadaafuri magaalada kismaayo ee gobolka jabbood hoose iyo kaalin muhiime ku qaaday horumarka dadka naafade iyo shaqada wasaaradda